إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسوجنا كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الجنائز أيام كل دحجرني حديثك وعن أودا بي عائشة ونبغي كسر عظم الميت ككسر حيا ودرسنا قبل أن حديثك سعد بن أبي وقاص وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال الحدوا إيقظا لي أنيقا لحدا إيل وانصبوا علي الدشيدة كتاغا الله بنا بلوكيتي نصبا تاغتان كما صنع سيدي لغسمي برسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم أيا حديث كوريي وللبياقي وحوصنا لي عن جابر جابر وحوصنا لي نحو حديث كمثل مضأ وزاد وقسيادي بيهقي والرف والرفع ولا كريلي قبر النبي قبره عن الارض بلك وحا لغا سرمريي قطر شبر تا قدركيد وصححه ابن حبان ابن حبان ايا صحيح يلي حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه امام مسلم صحيح سكوري قال سعد سعد وقيري الحد laba banaan in laydhaha ilxadu hamsada hamsatul wasli laga dhigo markaasna xaada la fadxiyo oo laxada yalxadu a laga keenay markaas laxada yalxadu taas waa bannaan tahay oo waa hulaafi markaas calaa waxa weeyaan baabi facala waxaan rabaa ee nafac nafaca nafaca marka taas waa bannaanta waxaa kala banan hamsada hamsatul qadci laga dhigo oo laydhaha alxidu alxada a laga keenay markaasna waa afcala labaduba ku banaan waana labadaba ku soo arooray macnaha xadiidku oo waa loo dabdiyey labadaba labadaba waa loo dabdiyey in baabi afcala laga dhigo laydhaha alxada alxidu iqoda lii aniga laxdan iil iyo in la yhahdo ilxadu iqoda lii aniga laxdan iil laxdiga waxaa la yidhahdaa qabriga marka la qodo oo meesha ugu dambeeyo salkaa la geeyo haddii dhulku adag yahay dhanka qiblada xigtaa la jeexayaa dhanka qiblada ku aadan ayaa maydka meel la eg laga qodayo laga jeexaa khalaas meeshaas marka la jeexo ayaa maydka la gelina marka bulketia meeshii lagu xidhaa afka loogu xidhaa khalaas markaasaa la iska aasaa god marka dhanka qiblada xigta uga jira salka maba yaalla maydki marka taas weeye macnaheedu ilxadu ii qoda li aniga laxdan iil wansibuu ka taaga calaya korkayga allabina buluketi oo markii iilka la gelsho waxa weeyaan buluketiya meeshaas jeexan oo maydku ku jiraa buluketi lagu xidhaa meel meeshii ka dalosha dhoobo ayaa lagu masaxaa si aan ciiddu u gelin meeshaas markii lagu xidho ayaa godka carada lagu shubaa si caadiya markaas wansibuu ka taaga calaya korkayga allabina buluketi nasban taagitaan kamaa sunica sidii lagu sameeyey birasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam walilbayhaqi waxau sugnaaday can jaabirin naxwi xadiidka mid la mid ah lafdigiisuna wuxuu ahaa lafdiga jaabir ana nabiya sala allahu calayh wasalam ulxida waxaa loo qoday lahu asaga iila loo qoday ulxida iila loo qoday wa nusiba calayhi labinu bulukeetina waa laga taagay nasban taagitaan wa rufica qabru qabrigiisana saraa looga qaaday min alardi dhulka naxwan min shibrin hal taaka wax lamid a hal taaka wax la mid ah aa dhulka laga sara mariyey taakadaasna waxaa keenayda marka godka la qodo caradii laga bixiyey in wax lagu daro lama ogola caradii lagama badi karo xadiidaa kusoo arooray marka maadaama maydkii ku jiro oo qayb kamida godkii aan cara gelayn caradana markii horetoy meesha ku tiilay iyo markii la qodo way kala waxa weeyaan way kala badanta marka hore aaday iskugu dhex jirtayoo way yareed laakiin marka la qodo lagu shubo xoogaa intii way ka badnaana ila way kala furfuran tahay marka xoogaa ayuu kor u qaadmaa marka ciid kale lagu dari ma xoogaa saru dhulka uga qaadmaa hal taako qadarkeed oo kale sidaasaa laga dhigay laakiin xadiidka bayhaqi wariyey min xadiidi jaabir waxaa lagu cileeyey irsaal irsaal ayaa lagu cileeyey oo jacfar ibnu muxamed can abihi uu ka wariyey waxaana weliba ku socotay waxaa la socotay siyaado ah qabrigana waa la rusheeyey markii la aasay nabiga biyaa lagu rusheeyey biyo aa lagu rusheeyey xoogaa qaruuraxana kordha korkaa looga firdhiyey warufica qabru can اlardi waxaa laga sara mariyey qatra shibrin waصaxahu ibnu xibaan xadiidka marka wuxuu daliil u yahay sida afdalka oo feecan qabriga waa in mulxad laga dhiga oo iil loo yeela qubuuraha marka la qodayo waxaa la rabaa qabriga in iil loo yeelo laba qaadaa loo aasa maydka in iil loo yeelo laxdi loo yeelo iyo shaqi shaqi macnaheedu waxay tahay waa sidaan waxa way reer xamarka u aasaanoo marka sida loo qodayo loo qodayo godka meeshii loogu talagalay uu gaaro ayaa dhexbartanka laga jeexaa qadar maydka le qadar maydka le ayaa laga jeexaa bis markaasa inta meeshaas la geliya bulketi ma ay saaraan fuustay saaraan marka iyagu fuustay saaraan ilaa dhul weyn weeyo ballaarane khalaas markaasay kadib sidaasee loo aasa waa shaqiyaa laydhaa noocaas shaqi laakiin laxdiga waa iiloo waxaa weeyaan qabriga markii la qodoo la dhammeeyo ayaa dhanka qiblada ku aadana la jeexa meel yar oo meydka qaada dhanka qibladaa laga jeexa meeshaasaa marka waxaa loo seexinaa dhanka midigtaa meeshaasa inta la geliyo ayaa dhanka midigta sida qofka markuu seexanayo u seexdo aa loo seexinaa qibladaa loo jeedina isagoo midigta u jiifa derbigaa lagu soo dhawaynaa si usan gadaal ugu dhicin horeyna xoogaa dhoobaiyo waxbaa la gelinaa si usan hore ugu dhicin sidaas sida qof jiifa midigta u jiifa inuu noqdaa la rabaa khalaas markaasaa meeshii jeexneed ayaa bulikeeta lagu simaa meeshii dalooshana dhoobaa la marinaa khalaas marka qol yaroo xeraanu ku jira goodka salkiisa waxba ma yaalin khalaas markaas carada lagu shuba marka labadaas qaaba loo aasaa waxaa la ihahdaa shaqi iyo laxdi aa la kala yidhahdaa shaqi iyo laxdi labadaas ayaa la kala yidhahdaa labadooduba waa bannaan yihin sida imaamu nawowi uu yidhi raximahullah ajmac alculamaa culamada muslimiinta ku ijmaacay calaa ana dafna fi laxdi wa shaqi jaa-izani in waxa weeyaan iil la sameeyo iyo in dhexda laga jeexo labaduba inay bannaan yihiin culammada muslimiintu ijmaac weeyaan labadaasba inay banaan yihiin wuxuu ku leeyahay sharxulmuhadabka majmuuc uu ku leeyay juska shanaad laba boqol sideetan iyo toddoba markaasuu wuxuu yidhi labadu inay bannaan yihiin markuu yidhi laakin in kaanat ilardu salba laakiin dhulku hadday adag tahay laa yanhaaru turaabuhaa oo aan ciiddiisu dumayn falaxdu afdal iilkaa fadli badan waxaa fadli badan iilka iilkaa fadli badan limaa sabaqa min aladilla adiladan soo hormartay darteeday u fadli badan tahay oo u daliil ah wa in kaanat rakhwatan hadday caradu jilicsan tahayna oo tanhaaru ay soo dumaydo fa shaqu afdal dhexda in laga jeexa afdal badan waana sidaan reer xamarka ku qasabtay oo waxa weya reer xamarka iyaga shaqigaas wax aan haynba ku arki maydi sababto waa carro aad u jilicsan oo waa burburaaba dhinac inta laga jeexo laydhaha mayda lagala waa isku soo dumaa qabriga idan waa ku qasbayn marka khiyaarba male laakiin dhulka ad adag hadday tahay waxaa fadli badan laxdiga inuu fadli badan yahayna waxaa daliil u ah ilaahay weynaa uma dooreen rasuulkiisa ilaa shayga fadliga badan maahan rasuulka allah sidaas loo aasay ilaahaa u dooray saxaabadana sidaas u aaseen marka sida fadliga badan waa sidaas waa in iil la sameeya dhulku hadduu adag yahay haddii kaletana shaqiya la samaynaa oo dhulku jilicsan yahay labaduba inay bannaan yihiinna waa ijmaac waa ijmaac qaabka loo aasana waa sidaas aan sheegnay oo dhinacaas midigta ah maydka loo dhigaa bismi illaah wa calaa millati rasuulilah ayaa la yidhaahdaa waxaw sida cumar ibnu khadaab u dardaarmay dhinacaas dhamankaas midigta oo carada loo dhigayana waa laga furaa karfanta markaasa ciidda loo dhigaa xargihii ku xirxirnaayo karfanta kula xirnaana oo madaxa iyo dhexda iyo lugaha uga xirnaana waa laga furaa midigta saas markaad ugu seexido ayaad markaas derbiga inta kusoo dhawooday suusan gadaal ugu dhicin horena caloosha xaggeeda iyo waxaad ka xijina xoogaa dhoobaa si uusan hore ugu dhicin isagoo midigta saas ugu jiifa ayaad markaas iilka xihay afkiisa iilka markaasaa la xihaya xadiidku wuxuu kaloo daliilu yahay arlada in laga kor mariyo qabriga ilaa taaka camal oo xoogaa ciidda inta lagu shubo kurus loo yeelo in la simo maya waa in kurus loo yeelo maxay faa'iido badan ay leedahay koow horta waxaa la rabaa meeshu inay qabri tahay in la garto oo aan la ihaanaysan oo aan lagu istaagin oo aan lagu fadhiisan oo qabri ahaan loo garto tan kaleeto marka kurus loo yeelo waxa faa'iidada ku jirta ay tahay biyuhu inay ka daataan oo aan biyuhu dul fadhiisan dii kaleeto roobku markuu yimaado biyaha dul fadhiisana qabrigu hoos iskugu duma waxa dhan laakiin xoogaa kurusaa loo yeerin biyuhu waa inay ka daataan oy ka wareegaan biyuhu sidaas weeye sidaas saxiixa ah oo loo aasayo ciiddii laga bixiyeyna waa inaan laga siyaadin maydka marka la aasayo xadiidka waxaa kaleeto laga qaatay sida xadiidka mursalkaa jaabir ku sugan in xoogaa biyo lagu rusheeyo biyaha lagu rusheeyana caamadu waxay moodaan inay tahay qabrigii in la qaboojinaayo war qabri halkuu jiraa meydkii meydkii intaasoo mitir laba mitir ku dhawaada cara ka sarayda camalkiisii ama gubaya ama qaboojinaayo ee waxaa la rabaa xikmaddu waxay tahay carada inaan dabiishu bitin meesha ciiddu inay ku dhegtaa laga rabaa oo daadku hadhow uu ka rogmado biyuhu ay ka ka wareegaan sidaasaa danta ciiddu ku dhegto meesha in biyuhu ka rogmadaana la rabaysan dul fariisan carradan aan dabiishu ka qaadan intaas way xikmadda marka qaar waxaa arkaya wardayskana gaarsiiya xoogaa naxariista leho waxay moodeen in la qaboojina la rushaynayo alkee meeshaas qabow kaba gaaraya waxa weeyaan halkaas qabow waa camalkaagii haddii kulaylna waa camalkaagii ilaahay weynaha noo qaboojiya isaga awoodan marka waa sidaas waxaa bannaan oo sunno ah in la calaamadeeyo oo madaxa hal dhagax laga dhigo hal dhagax in madaxa laga dhigo meesha madaxa ama wax kaloo calaamad geed iyo madaxa inaad hal calaamad ka dhigto maaha madaxa iyo sida soomaalidu ay u badan tahay waxaa madaxa iyo lugaha labay iyagu ka mudaan waa qalab maaha sidii saxda sunnada waxay tahay madaxa bis markii uu dhintay waxa weeyaan cumaan ibnu madcuun nabiga sala allahu calayh wasalam ninuu u dirsada dhagax ii soo qab uu yidhi aan ku calaamadaysto qabriga walaalkay dhagaxii waa qaadi waayey ninkii nabiga inta gacmihiisa laabtay qabiiskii inta laabtay uu soo qaaday markaasuu madaxa ka dhigay madaxuu ka dhigay markaasuu wuxuu yidhi atacallamu bihaa qabra akhii walaalkay qabrigiisaan ku calaamadaysana wa adfaru ilayhi man maata min ahli calaamaddan waxa ii taree dadka qaraabadayda ho dhinta isagaan u dhaweyna marka qaraabada xataa isku meel in lagu aasa inay fiicantay kutusi qaraabada xataa in la isku dhaweeyo isku meel lagu aaso inay fiicantay tuse nabiga aleba halkaasaan qaraabadayda ku aasa saasuu leey nabigu sala allahu calayh wasalam hal dhagax ayuu madaxa ka dhigay idan hal calaamad waa inaad madaxa ka dhigtaa sida ugu fiican waa inaad dhagax weliba ka dhigtaa ilaa nabiga dhagax dhigay dhagax ka dhig haddaad dhagax weydo oo ay noqoto marka calaamad kale ama geed ama wax lamid ah waa inaad un madaxa dhigtaa bis hal calaamadana ay noqota waxaa xaaraana in wax lagu qoro sida noo imaan doonta sida wax lagu qoro waxa weeyaan inta tabeello xumo saliib u eg soomaalida ma garanayo mid nasraaniyaha malaha oo shub haysta xooga alaabta shuba aa meel u fadhiyaan isiri saliib yar sida qabuurihii weynaayo barakaad oo kaleeto saliib caadiya ayaa loo wada sameeyey kawan tabeello yaroo sida saliibkii sanamka u samaysan markaasa waxaa lagu soo qoraa xaaji heel oo wakti hebel dhintay oo magaciisa hebel hebel la dhihi jiro taariikhunka intaas heed dhintay waana saliib caadiya markaasuu saas uga taagayan qabuuraha madaxooda waa wax ayaan daraa maaba mamnuuc qabri in wax lagu qoraa sida dhismaha ay xaaraan uta qoraalkuna xaaraan u yihi maxaad uku qori xaaji hebel iyo faaduhelo midna ha ku qori ee waxaad samaysaa waxa weeyaan dhagax madaxa ka dhig sida nabigu uga dhigay sala allahu calayh wasalam sidaas weeye sida saxda sida sunnada waa sidaas sida sunnada waa sidaas walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday canhu can jaabirin nahaa rasuululahi rasuulka alla reebay sala allahu calayh wasalam an yujasasa alqabru qabri in la nuuradeeyo oo nuurad la mariyo nebi maxamedaa reebay wa an yuqcada calayhi in lagu fadhiistana nebi maxamedaa reebay wa an yubnaa calayhi in la dhisana nebi maxamedaa reebay xadiidkan wuxuu ka hadlaa saddex shay oo nebi maxamed reebay sala allahu calayh wasalam dadka nebi maxamed rumaysan la raba inay nooleeyaan oo nahyigaas aad uga fogaadaan oo ay gartaan waxyaalaha ilaah xarrimay inay ka mid tahay diintii nabiga waxa weeyaan uu ku caddeeyey oo yidhi saddexdaas waa xaaraam inay ka mid taha la rabaa qofka muuminka inuu garto walimuslimin can jaabirin nahaa rasuululahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla reebay an yujasasa alqabru qabriga nuurad in la mariyo qabriga in la nuuradeeyo nabiga reebay nahyigan asalkiisu taxriimuu keenaa wax ka sarfiyeyna lama hayo idan qabri in nuurad la mariyaa waa xaaraan waa xaaraan qaar ay yidhahdeen nahyigu waa nahyu tanziih laakiin taas waxaa la leeyahay dee annahyu yaqtadi waxa weeyaan ataxriim waxa weeyaan nahyigu wuxuu keenaa taxriim ilaa saarif in la helo maani aawa saarifkii daliilkii xaaraamnimada ka leexiye aawey wax xukunka labaadoo xadiidka laga qaadaa waxay tahay wa an yuqcada calayhi in lagu fadhiistana nabigaa reebay qabri in lagu dul fadhiisto waa xaaraan maxaa loola jeedaa in lagu fadhiisto waxa weeyaan sidaa cabdullahi bni cumarna ka soo aroortay ahlucilmiga gabanna u fasireen waa in lagu dul saxaroodo ama lagu kaadiyo saasaa qaarkood u fasireen in lagu kaadiyo ama lagu saxaroodo laakiin sida sawaabka waxay tahay alcilmiga kale ay mareen fadhiga caadigahaba xaaraanaba iska daa in lagu kaadiyo ama lagu saxaroodo fadhiga caadigaha xaaraan ah waxaana aada usii caddaynaa xadiidka abu hurayra nabigu yidhi lian yajlisa axadukum calaa jamratin qof idin ka mida inuu ku fadhiisto dhuxul dab ah fatuxriqa hiyaabahu fataklusa ilaa jildihi qof inin ka mida dhimbil daba inuu ku fadhiisto oo ay dharkiisa gubto oo ay u soo gudubto jirkiisa aa khayrun lahu uga qayr badan min an yajlisa calaa qabrin inuu qabri ku dul fadhiisto taasaa uga qayr badan taasaa uga qayr badan qofku inuu qabri ku fadhiisto waxaa ka qayr badan inuu dhimbil daba ku fadhiisto inta dhulkiisa gubto korkiisa ay gubto maxaa yaele naara ka dambayda haddii kale marka dabka adduunaana ka roon dabka aakhiro marka waxa weeyaan waa xaaraan qadcana qabri in lagu fadhiisto hadday xaaraan tahay in lagu fadhiisto in lagu seexdana waa kasii daranta haddii marka in lagu fadhiista ay xaaraan noqotay qabuuraha in la degaa waa xaaraan guryaha in laga dhistaa waa xaaraan waa xaaraan qadcana marka dad dhan ayaa waxa wey muslimiina qabri iska dul degan yihiin guryahay ka dhisteen suuriyaalay ka qoteen waaba usbuucaanaba nil weydiinay wuxuu yidhi qabuuraan ta xaaqday aan guri ka dhistay waxaan go-aansan suuliinaan ka dhiso lix godaan qoday lixdii lix qabriyaan ugu tagay fiiri halkaasuu raba inu deganaado lix meeshii toddobaadan meel yar helay saan u sii qoday fuusadiyaan ku tagaa wey lix waa qabuuro saas u sinan ka war xaaraan qadcana wey in la dul degaa waa xaaraan qadcana dab inta shido inuu ku fariista uga qayr badan intuu qabri qofku degi lahay marka dhammaan meesha ama dabaq ha ka dhisnaado ama jingado ha ka dhisnaato meeshii la hubo inay qubuuro ahayd oo qubuuro muslim weliba ahayd xaaraan qadcana weeye in la degaa mana banaana in waxa weeyaan musqula laga qotaa ma banaana in la degaana ma banaana tan saddexaad oo nabigu reebay oo xaaraanta waxay tahay wa an yubnaa calayhi in la dhiso in la dhisana nabigu waa reebay sala allahu calay wasalam xaaraan way qubuuraha in la dhiso ayu nuuc dhismo uu yahay wuxuu raba ha hado dhismahaas wuxuu raba dhismahaas hal taaka ha jeedo taaka ha ka yaraado ha ka dheeraado kor ha ka daboolnaado yuu ka daboolnaanin nabigu ma kala qaadin dhismihii waa diiday nabigu khalaas qofkii markaa nabiga rumaysan waa inuu dhismaha diido khalaas ilaa nabigu ma kala qaadin istisnana ma gelin waa jiraan qaar fuqada ka mid oo xawaashida iyo ku qora oo yidhahdaan ilaa qubuura alawliyaai xoogaa soo reeba qubuuraha awliyadu kuma jiro laakiin hadda yaa yidhi ma nabiga yaa yidhi nabiga markaa qowlkiisa wax ku xalaaloobaan waxna xaraam ku noqdaan qowlkan kaloo wadaad meel wax ku qoray qad madow waxba weyn maaha waxba maaha mar hadda daliilaa la rabaa nabigu bal waxa weya kuwa awliyada ugu daran kuwa la dhiso sababtoo ah waxayna ahlucilmigu dhismaha waxaa loo diidayaa kow waa min acdami alwasaa'il ilaa cibaadatiha in la caabudo waxyaalaha gaarsiiyo wax ugu weyn wey dhismuhu maxaa yeele marka la dhiso waa weynayn qofkii saaxibulqabriga la weyno welidaa saas daraaddeed wadankan soomaaliya haddaan joogno qubuuraha la caabudo hal qabri oon dhisnayn ma jiro qabri aan dhisnayn oo la caabudaana ma jiro u fiirsada idinku qubuuraha hadda wadankaas soomaaliya la caabudo dhammaan waa dhisan yihin u fiirsada sheekh nuur xuseen waxaa ka dul dhisan guri sarhal ka dul dhisan fiiri guri sar ah qubada ka sii taagan naladaa ka sii laalaaba halkaasuu kusii dhex jiraa waa la waa waa dhisma sheekh cali maayaa dhisma sheekh uwaysaa dhisma xaaji yuusufa dhisan cabdilla cawreeraa dhisan fulaan fulaanaa dhisan kadaa keeaa dhisan dhammaan waa dhisan inta la caabudo mid aan dhisnayn laguma arko quburaha aan la caabudin lama dhiso fiiri qof kasta marka taasa cibro kuugu filan marka haddaad tira kuwa awliyada kuwa awliyada waa kuwa ugu daranba kuwa ugu daranba wey sheekh maxamed sheekh cali maayo waxa wey sheekh xasan waxaan rabaa sheekh xasan basraawi sheekh xasan macalin basraawi basradan oo udhaxayda waxa weeyaan balcad iyo afgoy sheekh xasan macalin marka kulli waxa weeyaan inta la caabudo dhammaantood waa wada dhisan yihin kuwa aan la caabudin ma dhisna fiiriya marka awliyada kuwa dadku ay u yaqaaniin oo la caabudayo kuwaasaaba ugu daranba kuwaasa ugu qatarsanba kuwaasa ugu qatarsan kuwaasa ugu qatarsan idan marka waa inaan la dhisin dhismuhu waxaa bal waxaa waajib ku ah nin kasta oo madax ka ah meel inuu dumiyo inta dhisan waajibay ku tahay ilaahay wejigiisaa lagu weydiin doonaa hadduusan dumin isagoo meel xukumo ka madax nebi maxamed qofkii rumaysan oo ummaddii nebi maxamed ka mid ah madaxweyne ha ahaado mid waaliyo gobol jooga ka hooseeya ha ahaado hadduuba meel xukumo waa inuu uxil saaro cid qubuuraha dumida mas-uul qubuura duminta uxil saaran waa inuu diro nebi maxamed hadduu ka mid yahay ummaddiisii wey maxaa nebi maxamedaa saas yeelay sala allahu calay wasalam fiiri xadiidka صaxiixu muslimka ku sugan min xadiidi abilhayaaj alsadi wuxuu yihi qaala lii caliy bnu abi aalib radia allahu canh alaa abcauka calaa maa bacanii calayhi rasuulu lahi sala allahu alay wasalam ma waanan kuu diray fiiri cali sidoo ugu dhaqma cali waa khaliif kii rasuulka soo maaha markuu khaliifihii muslimiinta noqday abilhayaaju la hadla wuxuu yidhi shaqadii rasuulka ii xil saaray makuu xil saaray shaqadii rasuulku ii xil saaray makuu xil saaraa ii xil saar wey wuxuu yidhi waa tana labadan shaqay ahayd alaa tadaca timhaalan ilaa damasta waa inaadan ka tegin masawir ilaa inaad tirtirto maahan meel kastoo taalla ka taaganta taallooyinka hadde waxa weya raggii hora xamar joogay waa ogaayeen taallooyin waxa wey sayidkii iyo maxamed axmed gure iyo xaawataako iyo dhagaxturi waxaa jiri jiray taallooyin sanamyaal waaweyn oo waxa weeyaan inta maar ah aan inta dhismo loo sameeyo meeshan taagay hadda lama arko wixii waa dhammaaday moryana bilqaysato gadanta waxa weeyaan marka waxaas oo taagan mel alla meeshaad ku aragto waa inaad tirtaa o o tan labaad fiiri walaa qabran mushrifan ilaa sawayta qabri dheerna waa inaadan arag ilaa dhulka waa inaad la sintaa fiiri nabi maxamed sala allahu calayh wasalam yuu u diro u xil saaray cali bnu abi aalib calina yuu u diray abilhayaad qofkii marka dariiqii nabi maxamed iyo khulafadiisii ku socdaasna waxaa laga rabaa inuu mas-uul u xil saaro qubuura duminta oo qubuuraha ka suurida dhulka oo macnaha wix dhulka ka koreeya dhulka la sinta caadi dhismaha la doono nabi maxamed xadiiskiisa waa saxiix muslimka ku yaalla idan qubuuraha waa xaaraan qubuuraha in la dhisaa waa xaaraan wey xadiidka muslim ayaa wariyey sidaan sheegnay waxaa kala wariyay abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i saddexdaa sunankaaha wariyeen siyaadaha waxay ku dareen marka wa an yuktaba calayha waxaa kaloo nabigu reebay in wax lagu qoro firi wa an yugtaba calayha saddexdaa sunankaaba waa wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo waxa weeyaan nasaa-i intuba waa wariyey wa an yugtaba calayha imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidun xasanu saxiix oo xadiid saxiix ayuu waxaa kaloo saxiix yeelay ibnu xibbaan waxaa kaloo saxiix yeelay ibnu lmulaqin fii badri lmuniir ayuu ku saxiix yeelay waxaa kaloo saxiix yeelay xaakim waxaa kaloo saxiix yeelay xaafid dahabi sheekh naasuddiin albani laftirkiisu inkastoo markii dambe ka laabta isagoo taxiix helidiis oo taraajucaadkiisa uga laabtay kitaab laba mujallaa jira axaadiistii uu inta saxiixii ka laabtay ama inta daciifii ka laabtay laba mujallowo marka aimadaas kaleeta laakiin ku sugnaado saxiix yeelay xadiidka marka in siyaadadaas waxay tusaydaa siyaadadaas waxay tusaydaa in aan wax lagu qori karin qabriga qabriga inaan wax lagu qori karin oo la ogolayn wax lagu qoro sinaba wax looguma qori karo marka xataa waxay ahlucilmiga gabolkood inkireen qubuuraha albaabka ugu horeeya waxaa jira maalan wadankan sacuudiga oo kale qubuuraha waa laga dumiyey qubuuraha hadda dhisan qabriga nabigaa ka jira qabri kale oo dhisan male waa dhulkaa la dhigay dhulkaasay la sinan yihin laakiin albaabka meesha laga gelayo tabeelaha waxaa ku qoran ducada nabigu uu yidhi hala akriyo qofkii qabri siyaarana taas laftirkeeda ahlucilmigu waa inkireen fiiri alcalaama ibn lbas wuxuu ihi taas laftirkeeda lama ogola balaayaas ka soo soco ducadaanse laguma qorin mid kalea qabriga agtiisa wax kale kusii qora bataatanba inaan wax lagu qorin saasuu leeyahy ibn baas xataa ducadaas meesha ku qoru diida waad aragteen qubuuraha uxud iyo dhulkaasi la mid yihi laakiin albaabka horeeto aad ducadii ku qoran tahay tabeello weyn taas laftirkeeda waxa weeyaan alcalaama ibn bas wuxuu leeya maya nabi maxamed ma yidhi yaan wax lagu qorin khalaas yaan wax lagu qorin warku waa intaas qabri dhisan waxaa uga yaalla midka nabiga sala allahu alay slam kaas way ka cabsadeen waa dumi waayeen waxay is yidhahan dadka aynu ku kaca si khatar weliba u dhisayen kaasu waxa weyaan alqubat lkhadraa qubad la yidhaaha saaran oo cagaaran oo khatar ah oo quruxda iyo marmarka iyo waxa la mariyey aad la yaabay waa xaaraan axsaas in loo dhisa waa xaaraan qadcana wey nabina ma ogeyn saxaabadiisuna ma dhisin saxaabadiisuna ma dhisin insha allahu habeen dambaan waxyar ka sheegi doona yaa dhisay iyo halkay ka timid waxaas nabi maamed inaan ku dayano nagu waajiba nabi maamed inaan ku dayano aan nagu waajiba dhismaa waa kan qabrigii nabigaa dhisan xujo maaha waxaas insha allah habeen dambe darsigeena ka dhigan doona biidn illah waxaas xujo maaha wa an caamir ibni rabiicata radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam nabigeenna sallaa wuxuu ku tukaday calaa cumaan ibni madcuun wa ata alqabra qabrigana waa yimid faxafa calayhi wuxuu ku shubay alaaa xafayaatin saddex shubid wlxaal huwa rasuulku qaa'im uu taagan yahay rawaahu daar qudniyaa wariyey waana daciif jiddan daciif jiddan weeye alimaam lbayhaqi waa daciifiyey calaamatu sheekh nasirudin albani irwa qaliilka waa ku daciifiyey isagoo isnaadu daciif uu yidhi bayhaqi markaasuu albanina wuxuu yidhi alaana albayhaqiyu lqawla fiih waaba jilciyey fa huwa ashaddu dacfan mima dukira waa kasii daran yahy marka waa daciif daran wey cilada uu la daciifayna waa laba cilo laba cilo wey sanadka waxaa uga jira alqaasim nin la yidhahdo alqaasim ibnu cabdilaahi alcumari waa daciif alqaasim ibnu cabdilaahi alcumari axmed ibnu xambal wuxuu yidhi uf uf laysa bishay saasuu ku yidhi uf wey wax jiraba ma saasuu ahaa siduu ku yidhi axmed marna wuxuu yidhi huwa cindii kadaab wey aniga agtayda kadaab wey marna uf wey abu zurca iyo abu xaatim iyo nasaa-i waxay dhahdeen matruug wey matruug waa derajada kadaab ku xigta kadaab darajada ku xigta wey waa mutahamka ciladaas waa cilo kaas waa qaasim bn cabdillaahi alcumari cilada labaadna waa caasim bn cubayd axmed bn xambal wuxuu yihi laysa bidaaka wax jira maha ibnu maciin wuxuu yihi daciif bukhaari wuxuu yihi ya abu xaatim munkar lxadiid ciladaasaa ku jirta waa daciif laakiin xadiid haabit ahaa jiro oo nooga filan oo macnaha uu tusayo tusayo xadiidkaas waa xadiidka abu hurayra ee ibnu maaja uu sunankiisa ku wariyey xadiidka abu hurayra ee ibnu maaja uu sunankiisa ku wariyaa nooga filan xadiidkaas wuxuu leeyahay ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam sallaa calaa janaasa rasuulku janaasuu ku tukaday uma ataa qabra almeyiti kadibna qabrigii meyidkuu yimid faxafaa wuxuu ku shubay calayhi korkiisa min qibala ra'si xagga madaxa alaaan saddex gooruu ku shubay ciiddii saasuu yidhi marka waa isku macno wey sallaa calaa janaasatin uma ataa qabra almayiti faxaha calayhi min qibali ra'si alaaan waana xadiis waxa weeyaan ibnulqadaan xasan ayuu ka dhigay ibnuqadaan bayaanulwahmi waliihaam juska shanaad soddon iyo toddoba imaamu nawowina saxiix weyu yihi khulaasada juska labaad kun iyo toban iyo sagaal buusiiri laftirkiisu waa saxiix yeelay oo zawaa-idku ku saxiix yeelay xaafid ibnu xajar wuxuu yihi isnaaduhu daahiru sixa sanadkiisa xagga daahirka waa saxiix talqiisulxabiirku ku yidhi sheekh naasirudiin albani waa saxiix yeelay irwaa lqaliil xadiidkaa saxiixa ayaa noo faa'iidayna marka oo waxaa laga qaadanaa qofkii ka qayb gala janaaso aasideed waxaa la rabaa ugu yaraan saddex goor inuu caro ku shubo si aad uga uga hesho ajarkii aasida hadaad janaaso raacdo meelaha layskama sheekaysto waa ciidda wax looga shuba ugu yaraan saddex goor waa inaad ku shubtaa sunadii waxa wey saddexa ugu yar wixii ka badana waa qayr aad samaynaydo hada waa cibaado wixii ka badan marka sidaas weeye sida sunnada ah qofkii waxa weeyaan meyd raaca inuu ka qayb galo weeye ku shubidda carada ugu yaraanna saddex uu ku shubo sidaas weeye sidaas weeye wa can cuثmaan radia allahu canhu qaala cuثmaan wuxuu yihi kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam idaa faraqa markuu ka soo jeesto min dafni lmeyit meydka aasidiisa waqafa calayhi waa dul istaagi jiray markuu meydka aasidiisa ka soo jeesto iskama tegi jirina waa dul istaagi jiray qabriga wa qaala wuxuuna dhihi jiray istakfiruu liaqiikum war walaalkiin dembi dhaaf ilaahay u weydiiya wasaluu lahu tahbiita ilaahay inuu sugo oo jawaabta ku sugana u weydiiya fa inahu walaalkiin alaana haddeeraa yus'alu la weydiina hadda saacaddaana su-aalu ku bilaabana rawahu abu daawuudda wariyey wa saxaxahu alxaakim xaakim ayaana saxiix yeelay waana xadiis saxiixa sheekh naasirudiin albani saxiix abi daawuudka ayuu ku saxiix yeelay xaakimna wuu saxiix yeelay asna xaafidu dahabi wuu ka aamusay nawowi wuxuu yidhi isnaadu jayd sanadkiisu xoog uu leeyahy majmuucu ku leeyahy wuxuu marna yidhi biisnaadin xasanin khulaasada ayuu ku leeyahy marka xadiid haabida weeye xadiidkan waxaa laga qaadanaa maydka marka la aaso inay sunno tahay in qabriga la dul istaago maahan in la iska kala yaaco laga tago mar alla marka la aaso waa in qabriga la dul istaago maxaa kaana rasuululahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam idaa faraqa markuu ka soo jeesto min dafni lmeyit waqafa calayhi waa dul istaagi jiray kow taas waa sunno sidaas ayaa la rabaa labo waxaa kaloo sunnaa in qofka miduu baraarujiyo oo uu yidhahdo sidii nabigu dhihi jiray war walaalkin ilaahay dembidhaaf u weydiiye oo ay duceeyaan oo la yidhahdo allahuma kfir lahu ilaahu dembi dhaaf allahuma habbithu ilaahaw ku sug jawaabta insaas loogu duceeyaa la rabaa muminiinta kale aamiin la yidhaahdo gacmaha kor waa loo taagaa ilaa nabiga sala allahu alay sl xadii saxix muslimka min xadiidi caaisha nabigu qubuuraha ahlbaqiic markuu soo boqday gacmuhu kor u taag markaasuu u duceey markaa gacmaha haddii kor loo taago oo la duceeyo aamiin la yidhaahdana dee siyaaradii un kama duuna waa qabri la dul taaganya taasuna waa qabri la dul taaganya ahlucilmiga gabal yidhaahdeen maya taasu siyaaro gooniyay ku gaartayna waa jira gacma taagid marka waa in la baraarujiyo la yidhaahdo istakfiruu liaqiikum war walaalkiin dembi dhaaf ilaahay u weydiiya waa in la yidhaahdo sidaas weeye wasaluu u weydiiya lahu atahbiita sugid ila su-aala la weydiina ilaahay marka inuu jawaabta ku sugo waa in loo weydiiya oo la yidhahda allahuma kfir lahu allahuma haabithu way saas la yidhahda sidaas ayaa sunaa xaaladaas waa xaalada uu ugu baahi badan yahay maydku ducada sababtoo saacaddaasa su-aalu ku bilaabanay marka waa saacadda ugu baahi badan yahay baryada in ilaahay loo baryo marka asagii waxay u tahay waa walaalka oo waa waa loo ducaynayaa waa loo ducaynaya waa loo ducaynayaa dadka xataa qaraabadiisa ay meesha joogana qalbi dejinay u tahay iyagana in maydkoodii loo duceeyo wax weyne tare marka saacaddaasoo kale waa inaan la halmaamin waa inaan la halmaamin qur-aankuna sidaasuu u cadeeyey xadiidku sidaas uu u sheegay a qur-aankuna u cadeeyey in waxa weeyaan qabriga wax lagu weydiinayo dadna ilaahay ku sugayo qowlka gabalna ay waxa weeyaan jawaabta seegayaan waxayna yidhahdeen ahlu sunnaha sidaa saxiixa ah culummada muxaqiqiinta waxay yidhahdaan gaal iyo muslim labadaba waa la weydiina su-aasha man rabuka wamaa nabiyuka wamaa diinuka saddexdaas su-aalood gaal iyo muslimba waa la weydiina gaal iyo muslim waldiina waxayna ka qaateen aayadda qur-aanka oo ilaah uu yidhi yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati اdunyaa wa fi laakhira wayudilu llahu aalimiin aalimiintan alla waa seejina wayafcalu llahu maa yasha wayafcal llahu maa sha macnaheedana waxa weeyaan inay qabriga tahay xadiidka waxaa tusaya bukhaari iyo muslim wariy min xadiidi bara ibnu caasim oo rasuulku yidhi almuslimu idaa su-ila fi lqabri waxa qofka muslimka marka qabriga lagu weydiiyo yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana maxameda rasulah y sugaahu yidhi nabigu taasuu qira taasuu qira fadalika qowluhu yuhabitu lahu ladiina aamanuu sidaasna wey yidhi aayadda macniheduna waa saas nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam nabigaa yidhi macnihi waa saas waxaa kaloo tusaya gaal iyo muslim in weydiinaya xadiidka anas ibni maalik imaam bukhaari muslim saxiixaynka ku wariyeen bukhaari iyo muslim ay saxiixaynkooda ku wariyeen oo nabigu yidhi ina alcabda addoon kasta ashaa jinsiya idaa wadica fii qabrihi watawallaa canhu asxaabahu inahu la yasmacu qarca nicaalihim addoon kasta marka qabriga la dhigo oo dadkiisu ka tagaan wuu maqlayaa sanqaadka dadka kabdhowgooda wuu maqlaa ya'tiihi malakaani fa yuqcidaani laba malaga u imaanayaan waa soo fariisinayaan waxaa ku jirtay muuminka marka la weydiiyo inuu waxa weeyaan ka jawaabayo waxaa kaloo ku jirtay wa ama alkaafir aw ilmunaafiq fa yaquulu laa adri fiih gaalkii munaafiqoo ku jira gaalka iyo munaafiqa marka la weydiiya man rabuka wamaa nabiyuka wamaa diinuka wuxuu leeyahay laa adri marka gaal iyo muslim labadaba in la weydiinayo su-aashaas qabriga ayaa xadiidku saxiix waxa weeyaan sariix ku yahay xadiidku waana sida culammada muxaqiqiinta ay ku caddayen kutubahooda sida qurdubi oo kaleeto atadkira kitaabkiisa shaykhulislaam ibnu taymiya oo kaleeto ibnulqayim oo kaleeto sidaas ay ku wada caddeeyaan gaal iyo muslim su-aasha waa la weydiina qabriga imisaa la dul taagnaana taas nabiga daliil cad loogama hayo inta qadarku leegyahay in inta un la dul istaago loo duceeyo ayaa sunnaa laakiin waxaa sugan camar ibnu caas inuu isagu ka dardaarmo yidhi hal geela intii inta la qalo hilibkeeda la qaybiyo hayga tegnin intaas qabrigayga dul taagnaa saxi muslimkayna ku taana saxaabigaa sidaasu dardaarma calaa kulli xaal sheekh cabdilcasiis ibn baas wuxuu yidhi waa ijtihaada dee saxaabigaas laakiin hadda qadarkaasaa waajiba lama dhigi karo waa ijtihaad inuu saxaabigu leeyahy marka adugu laakiin sunnadii waxay ku sugan tahay in marka la aaso aan hore laga kala tegin inta la dul istaago loo duceeyo sidaas ayaa sunnadii saxiix ku tahay wuxuu kaloo xadiidku daliil u yahay maydku inuu ku nacfinayo ducada iyo istikfaarka loo ducayna waa uu ku nacfina maxayla nabigu ma amreen hadduusan ku nacfinayn nabigu ma uusan amrin ee nabigu wuxuu u amray inuu nacfi ka helayo oo ay wax u taraydo taasuu u amray nabigu sala allahu calayh wasalam culummaduna ijmaacay kusoo rareen sida nawowi oo kale raximahullah ijmaac way yidhi inuu ku nacfinaya adkaarkuu kusoo naqlinaa ijmaaca shaykhulislaam ibnu taymiyana ijmaac way yidhi fataawaha ayuu kusoo jamciyey uu kusoo naqliyey juska toddobaad afar boqol sagaashan iyo sagaal juska afar iyo tobnaadna ijmaacaas waa kusoo naqliyey saddex boqol iyo lix marka waa ijmaac maydka waa ku intifaaca ducada loo duceeyo waxayna ka qaateen ahlucilmigu qowlka alle oo allah uu yidhi wladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana walikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan haddee rabulcaalamiin wuxuu ku ammaanay muminiinta ka dambeeyey ansaar iyo muhaajiriin inay u duceeyaan muminiintii ka horreeyey haddaysan ducadaasu nacfi lahayn na ilaahay kuma ammaaneen ee waa inay muminiinta loo ducaynaa waxtar u leedahay marka axaadiista tirada badanoo nabigu ku amra maydka in loo duceeyo aayadda qur-aan iyo aayaad kaleetada sida qowlka ilaahay wastakfir lidembika walilmuminiina wlmuminaat waxa weye nebi maxamedow dembi dhaaf weydiiso adiga mu'miniinta ragga iyo kuwa dumarkaana u weydii taasna waa ku cadda iyo adilo kaleba calaa kulli xaal ijmaac weeye qur-aankii sunnaduna way tuseen in ducada dadka muminiinta ay mayd u duceeyeen maydku wax ku dheefayo marka taas waaa marka ayaan daradu ay tahay dadka muminiinta inay ka gaabiyaan bal aabood iyo hooyadoo dadaan u ducayn waxaa la rabaa maadaama aad ogaatay ducadu inay waxtar u leedahay inaad muminiintana u ducaydo si gaarana aad dadka xuquuqda gaarkaa kuulaha ugu ducaydo oo aad si gaara ugu ducaydo aabbaha iyo hooyada iyo awowga iyo iyeyda iyo macalinkaaga iyo shiikaaga iyo dadka aasaan xuquuqda gaarkaa kuule iyo guud ahaan muminiintaba ilaa waxbay u tarayda adna waad awoodaa adna waad awoodaa marka xadiidka wuxuu si gaara weliba nabigu fiir u xasuusiyey ukuwada waxaa la rabaa ikhlaas in loogu duceeyo maydka marka la ducayna adoo qalbiga kala xanuunsana maxaa ila fiiri waxaa nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam istakfiruu liakhiikum ukuwa diiniya ukuwadii marka kaala dhexayda waa inaad xasuusataa oo adoo dareemaya aad u ducaydaa maydka وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين ضمرة بن حبيب أو تابعيالك مد كمدا قال وحو يري كانوا رير شام وحي أهايين يستحبون كوجعل إذا سوية مركا الغسمو على الميت ميت قبر قبر جيسا أو وانصرف الناس ضدك كتغان عنه حقيسا أن يقال إلا يراهدو عند قبر قبر أكتيسا إن لقو يا فلان هبلو قل وحاترا لا إله إلا الله ثلاث مرات صدح مرده يا فلان هبلو قل وحات ترى ربي الله أنا الله إي ربي أه والدين الإسلام أنا دين تيدنا وإسلامك والنبي محمد نبي يقولون محمد ساس به ساس هرشان تعلاي إيه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه سعيد بن منصور وري موقوفا أصغى موقوف كوع على ضمرة ابن حبيب آه ما هو موقوف كي أو, أو, أو مصطلح هاي وها وحوين لو يقين صحابيك ايه وحوين وموقوف على ضمرة ابن حبيب ولذا سألتنا بحريدا تعبير كاس حافظ موقوفا وسكيري سيدا اي وحويان علماء علماء مصطلحة ايه سيغلتويس وكمد يا حافظ وهريو اي تقريريين سيدا مشهور كاس سيدا تعبير كاس صحما او وحي تهي موقوف هدي اللي يراه الله اطلاقه صحابي وينو كؤمن laakiin marka la rabo taabici ama qof ka hooseeya in la sheego inuu hadalkiisa yahay ama ficilkiisa mawquufun calaa fulana la yidhahda waa in la sheegaa inuu mawquuf ku yahay waxa weeyaan hebel si aan loogu qaadan mawquufkii oo waxa weeyaan oo waxa weeyaan saxaabiga si aan loogu qaadan weli dabaraani dabaraanina waxa u sugnaaday naxwi xadiidkan mid lamida oo asna maydka dhinta in loo laqino tawxiidka ka hadlayo من حديث أوليبا كاسوا حديث مرفوعا من حديث أبي أمامة حديث أبي أمامة مرفوعا حاليا نبغى متوكريا لمطولا حاليا مثل الديري حديث دير هو يان كاسو لفظي سنوا صدعا ولفظي سوحوها أن سعيد بن عبد الله الأودي أو يري شهيد أبا أمامة رضي الله عنه وهو في النسك وعن حاضري أبي أمامة أو نفتا لغا سيبيو سكرات موت في كوشيرة markaas wuxuu yidhi idaa ana midtu markaan dhinto fasnacuu bi igu sameeya kama amaranaa rasuululahi sida rasuulka alla na amray sala allahu calayh wasalam an nasnaca inaan ku samayno bimowtaanaa dadka naga dhintay amaranaa rasuululahi rasuulka alla na amray sala allahu calayh wasalam idaa maata axadun markuu dhinto min akhwaalikum walaalihiinna ka mid ah oo fasawaytum aad ku sintaan aturaaba carada calaa qabrihi falyaqum ha istaago axadukum mid idin ka mid a calaa ra'si qabrii qabriga madaxiisa halkaas ha istaago uma liyaqul ha yidhaahdo يا فلان ابن فلان هو يلا بابترينا ابا ميا يا فلان ابن فلان وارهبلك انه بلاد هايو فانه النبي وحيري يرهدين يسمعه ومقلا ولا يجيب ما جوابي كره ثم يقول وحليه ما كعلنا يا فلان ابن فلان وارهبلك انه بلاد هايو فانه يستوي قاعده مركز سو فريساه يري يرهد النبي مركز دمبه لو عليو وسو فريسنا ثم يقول مركز ليه يا ابن وكعلنا يا فلان ابن فلانة صدح إنه كعري على رضاه إليه الحديث فلانك إنه بلاهاد إنه بلادها يو فإنه يقول مركز صدح هذا الحلي أرشد رحمك الله وري توسي الله كون حريسته يتوس إليه آه التلمان سيدا صحلا يقول تلمان ولكن لا تشعروا لكن إذنكم الدليل من إذن ساسيري لكن إذنك الطريقة ما ستقصوا عيدا وإن الله صعد أسنائه فليقول مركز هل يراد اذكر حصوصها اسكها المامن ما وحي خرجت عليه أبو صباح من الدنيا الدنيا arintii aad adduunyada uga soo tagtay ha iska halmaamin oo ahayd shahaadata an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabdu warasuuluhu ha iska halmaamin taas oo waxa weyan allah iyo nabi maxamed ha iska halmaamin diinta islaamkana ha iska halmaamin oo wa anaka adiga radiita bilaahi rabban inaad allah rabbinimo uga raalli aheed ha iska halmaamin wa bilislaami diinan diintan islaamka inaad diinahaan uga raalli ha iska halmaamin wa bimuxamadin nebiyan nebi moxamed inaad nabinimo uga raalli noqotay ha iska halmaamin wa bilqur'aani imaaman qur-aanka inaad imaam uga raalli tahay ha iska halmaamin fa ina munkaran munkar iyo wa nakiira nakiir labadaas malag ya'khudu waa qaban markaad saas tidhaahdaan ood xujada u meeridaan ay labada malagta gacmaha isqabsadaan iska dayan naga keena ninkaan xujadiisa loo laqin wax kama qaba karneen waaba ka dhaqaajinayan faina munkaran wa nakiiran yaaudu waa qabanaa kullu waaxidin mid kastoo minhuma labadooda ka mida biyadi saaiibi saaiibkiisu gacanta ku dhega wayaquul indanaga keen naga keen maa naqcudu fariisan mayno cinda man qof agtiisa luqina loo meeriyey xujatu xujadiisa fayakuun llahu alla ahaana casa wajal xajabahu mid ka xijaabay duunahuma maba is arkayn malaaigda oo kuwa su-aasha ah faqaala rajulu ninaa yidhi yihahdeen yaa rasuulallaahi fain lam yacrif ummahu hadduusan hooyadiis oqon ninka talqiinta akrina muxuu samayna hadduusan hooyadiis oqon hooyadiis xalir waa kuwa yihahda maarata kuwa talqiinta akriya markuu qabriga madaxa ka fadhiisto hooyadiis xala dhihi jiray marka haddii la qoon waayo qof hooyadiis yaqaan maxaa la samaynaa waxay yidhahdeen nabiga wuxuu yidhi yunsibuhu wuxuu u nisbaynaa ilaa xawa calayha asalaam xawa loo hebel ibnu xawa ala leeyay ya fulan ibna xawa ala leeyay xadiidkaas weeye xadiidka talqiinta xadiidkaas talqiinta waa daciif wax xugunana lagama qaadan karo shaygu hadduu daciif yahay dacfigiisana culummada dhan waa isla ogolyihin culummadoo dhan waa isla ogolyihin daciif yahay alcalaamatu ibn اlqayim tahdiibu muqtasari sunanka wuxuu yidhi hada alxadiidu muttafaqun calaa dacfi xadiidkan waa laysku waafaqsan yahay inuu daciif yahay ma keligiisaa yidhi maya culamo kale xaataa sheegeen in laisku waafaqsan yahay in laisku waafaqsan yahay culamo kalea sheegeen alqaadi shawkani alfawaa'id اlmajmuuca fi axaadiis اlmawduuca waxa weeyaan safxada laba boqol lixdan iyo sideed ayuu ku daray axaadiista been abuurka mawduuca ku daray isagu axaadiista been abuurka mawduuca uu ku daray ayuu ku daray ibnu salax wuxuu yidhi inta la weydiiyey laysa isnaaduhu bilqaacid wuxuu yidhi sanadkiisu ma taagna sanad taagan male waa eber wey sanadkiisu waa taali adkaarkaad ka firina nawowi boqol soddon iyo ko imaam nawowi wuxuu yidhi isnaaduhu daciif sanadkiisu waa daciif majmuucaad ka firina juska shanaad safxada laba boqol konton iyo toddobo xaafid alciraaqi wuxuu ku yidhi fii takhriiji axaadiid ixyaai culumudiin wuxuu yidhi dabaraani ayaa wariyey hakadaa sidaas biisnaadin daciif sanad daciifuu ku wariyey juska saddexaad boqol sagaashan iyo lix safxada ah ayuu sidaas ku leeyahy ibnu callaan sharaxa adkaarka wuxuu ka soo naqliyey xaafid ibnu xajar inuu yidhi xadiiun ariib waa xadiis qariib ah wasnad اxadiiثi min aariiqayni daciifu jida xadiidkaana labada ariiq uu ku yimaado mid kastaba waa daciif daran weli maaha daciif yar xataa maaha daciif yar juska afraad ayuu ku leeyahay boqol sagaashan iyo lix xaafid ibn xajar fatxulbaariga wuxuu ku yidhi sanaduhu daciif jiddan sanadkiisu waa daciif daran juska shan iyo tobnaad wey alxaafid suyuudi wuxuu yidhi xaawiga wuxuu ku yidhi xaawiga wuxuu ku yidhi suyuudi falianna talqiina lam yahbut fiihi xadiidun saxiix talqiinta xadiid saxiixa kuma sugnaan walaa xasanu xadiis xasanana kuma sugnaan bal xadiiduhu daciifun biitifaaqi lmuxadiiin xadiidka ku soo aroray waa daciif muxadiiintoo dhan ah isku waafaqsan walihaadaha sidaas daraaddeeda dahaba waxay ku tageen jumhuur umma ummadda nebi moxamed mucdamkoodu ilaa ana talqiina bidcatun talqiintu inay bidca tahay wa aakhiru man aftaa bidalika culummadii ugu dambeedoo fadwatay waxaa ka mid ah ashaykh cisudiin ibnu cabdisalaam marka wuxuu yidhi wa ina masta mastaxaba waxaa jeclaystay ibnu salax wa tabacahu nawowi nawowina waa ku raacay labadaas ihahdeen waa feecanta in talqiin la akriya nadaran ilaa ana alxadiida daciifa yutasaamaxu bihi fii fadaa'il alacmaal waxayna saas u yidhaahdeen uu yidhi waxay fiiriyeen axaadiista oo daciifa ah fadaa'il alacmaal waa la iskaga camal fala ay yidhahdeen ee ma dhihin xadiiskaa saxiixa ayaga laftirkooda ee labadooduba hadda culamadii daciifiga oon soo sheegnay ka midii qolada talqiinta u murantaa murankooda waxay yidhaahdeen xadiidkan xaafid ibnu xajar ay yidhahdeen isnaaduhu saalix sanadkiisu waa saalix waa kaasaa yidhahde maantaona dacfi le naga daba wadaanoo sheegi maydaan culummadii qawiyeydayin wuxuuna ku yidhi talkhiisulxaqiiqay ku taalla warkaas inuu yidhi isnaadu saalix jawaabta looga jawaaba waa laba shay tan koobaad waxaa la leeyahay isnaadu saalix horta saxiix yeelid lama yidhah bal hadduu yidha xataa isnaadu saxiix saxiix yeelid lama yidhah qof kastoo musalaxa wax yar ka yaqaan waa ogi haala xadiidka marka la saxiix yeelaa shan shay u baahan yahi saddexaa sanadka ku tacalluqda inay waxa weeyaan ruwaadu caadilin yihiin waa shardi in sanadku itisaalaan waa shardi soo ma jeedo mid mid kasta waa inuu caadiliya mid walbaana midka ka shay waa inuu ka wariya ilaa laga gaaro nabiga sala allahu alay wasalam oo sanadku itisaalo marka waxaa la rabaa cadli mid walba oo waxa weyan ruwaadda ka mid a waxaa kaloo laga rabaa dabdi waxaa kaloo laga rabaa itisaal saddexdaasaa sanadka laga rabaa matnigana laba shardi oo kale cadamu shuduud walcilla shantaa shay marka laga hela xadiis saxiix noqda haddii marka la yidhahdo sanadku saalix iska daa waa saxiix haddii la yidhaahdo macnaheedu waa maxay saddexdii shardi oo sanadka looga baahnaa waa la helay laakiin xadiidkaa saxiixa ka dhalanay maxaa laba shardi oo kale u baahan in laga sheego aawa labadii shardi oo kale idan marka isnaadu saalixay ku tare waa qodobka koowaad oo looga jawaaba saxiix yeelid maaha ta labaad xaafid ibn xajar goormuu qoray talkhiisulxabiirka talkhiisulxabiirka wuxuu faaruqay oo dhammeeyey markay hijriyadu ahaad waxa weeyaan sideed boqol iyo labaatan markaasuu faaruqay la ku qoranta kitaabka aakhirkiisa lagu qoraa meefkii la faaruqay uu la dhameeyey nataa'ijul afkaarkana goormuu faaruqoo dhameeyey sideed boqol konton iyo labo nataa'ijul afkaarka waxaa ku qoran waxa weeyaan xadiidku inuu yahay xadiidun gariibun wa sanadulxadiidi min adariiqayni daciifun jiddan idan waxa weya saas uga laab haddaad dhihi laha ataa awalna ma saxiixinba laakiin waxa weeyaan warka muctamadka waa warkiisa dambeeyey labada dariiquu leeyahay labadaba waa daciif jiddan nataa'ijul afkaarka ku taalla isagaana dambeeyey isagaana dambeeyey marka halkaasna shubhada aa looga jawaabaa xadiidka markaa waxa weeyaan waa xadiis aan sal iyo raad lahayn waxaan ula jeedaa waa xadiis daciif ah biitifaaqi lmuxadisiin waxa weeyaan in lagu camal falaana ma banaana ee in lagu camal falaa waa bidco sida jamaahiiru ummati moxamed ay ku tageen waana sida xaafid suyuudi uu ku sheegay waxa weeyaan fataawahi oo xaawigan rabaa xaawiga uu ku sheegay marka taas intaasaan ugu darin intaas culumadaasaa naga daweeye ilaahay jannaha ku abaalmariyo culummadaas aa naga daweeye wa can buraydata ibn xusayn can buraydata ibni qusayb alslamiyi radia allahu canhu qaal qaala burayda wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam nahaytukum waxaan idinka reebay can ziyaarati lqubuuri qubuuraha siyaarashadiisa waa idinka reebay nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam fazuuruuhaa ziyaarta ziyaarta rawaahu muslim ayaa wariyey zaada tirmidiya wuxuu ku daray fa inahaa siyaaradu tudakiru laaakirata aakiray inin xasuusine fa inahaa siyaaradu tudakiru laaakirata aakirada ayay xasuusidaa waana saxiix yeelay tirmidi oo ziyaadadaasu waa ziyaado saxiixa waa siyaado saxiixa wa zaada ibnu maaja ibnu maaja wuxuu ku daray min xadiidi ibni mascuud xadiidka ibni mascuud wa tuzahidu waxayna qofka ka tagsiinayda oo ka zaahidine fi dunya adduunyada siyaadadaas oo ibnu maaja min xadiid ibni mascuudna waa daciif ziyaadadaas waa daciif oo laba cilaa ku jirta nin la yhahda ayuub ibnu hani oo mutakalam ah waxa weeyaan waxaa kaloo ku jira ibnu jurayj oo mudalisa oo cancana ku wariyey waa daciif marka adduunyada ininka zaahidina cilada ah waxa weyan taas xadiiahaan uma sugna xadiiahaan uma sugna laakiin xadiidka horeeto ciladiisu waa sugantaha oo ah aakiraday inin xasuusinayn waxaa kaloo sugan mawdka inin xasuusinayn mawdka inin xasuusinayn xadiiska imaam muslim saxiixiisa ku wariyey ayay ku suganta oo sagaal boqol toddobaatan iyo lix iyo kun iyo sideed labadaas raqanba waa ku wariyey min dariiqi yaziid ibnu kaysaan can abi xaasim can abi hurayra xadiidkaas wuxuu leeyahay abi hurayra zaara nabiyu nabigaa soo booqday sala allahu calay wasalam qabra ummi hooyadiis qabrigiis hooyadiis qabrigeeda ayaa nabigu soo siyaaray fabakaa waa booyey nabigu wa abkaa waana ka booyiyey man xawlo dadkii hareerihiisa joogay nabigu waa iska booyey dadkii la joogayna markay arkeen nabigoo booyaya ayay iyaguna booyeen markaasuu sheegay sababtuu la booyey fa qaala nabigu wuxuu uhi ista'dantu rabbii rabbigeeyaan idan u weydiistay fii an astakfira laha inaan hooyaday dembi dhaaf u weydiiyo waxaan idhi rabbiyow aan hooyaday dembi dhaaf u weydiiyo oon idhaahdo alla u dembi dhaaf falam yu'dan lii la iima fasixin waa laii diiday inaan hooyaday idhaa alla u dembi dhaaf ilaa dadkii fadradii ahlu fadradii ku dhintay ka mid aheed oo islaamka oo ka horreeyey wastaadantu fi an azuura qabrahaa waxaan ilaahay weydiistay inaan qabrigeeda soo booqdo oon soo siyaarto faadina lii waa ii fasaxay sidaasaan kusoo booqduu nabigu markaasuu nabigu yuhi fazuuruu qubura quburaha siyaarta fa inahaa tudakiru lmowt mawtkay qofka xasuusida qofkana markuu mawtka xasuusto aakiradu diyaargarowguu badina aakiradu jeclaana adduunyada jacaylkeeda ku yaraara iyo iska dabaridkeeda iska dabatuuridda adduunyada uu qofku ka dabadhacayo ku mashquulayo oo diintii iyo cibaadadii uga mashquulayo waxaasoo dhanaa ku yaraana marka siyaarada labadaas xadiid saxiixa labadaba ku sugan oo midna leedahay aakiradu ina xasuusine midna uu leeyahay mawtku ina xasuusina labada cilaba waa saxiix xadiidka waxaa laga qaadanaa islaamka awalkiisii waa la reebay qubuuraha in la siyaarto ilaahay baa garanaa xikmada ahlucilmigu waxay yidhahdeen waxaa dhici karta in loo reebay waxa weeyaan markaas maadaama ay muslimiintu islaamnimada ku cusbaayeen waxaa dhici kari lahayd qubuuraha inay ku tacalluqaan oo ay marka weeyaan marka dambe ay arrintu gaarsiido inay caabudaan sidii jaahiliyadii ay gaaladu u caabudi jireen qubuuraha laakiin markii cadi caqiidadii sugnaato quluubta ku sugnaato dadkii ay diintii fahmeen oo ay macnaha siyaarada sharcigaa garteen waa la nasaqay diididii xadiidkan waxaa iskula suganaa laydhaha naasiq iyo mansuuq daliilkii la nasakhay iyo dliilkii wax nasaay halka xadiia iskula jiraan kuntu nahaytukum waa idinka reebay can siyaarati qubur waa mansuuq hadda waa la nasaay nahyigaa soo maaha fazuuruuha siyaarta amarkaasuna waa naasiki daliilkii wax nasaay waa xadii la nasaay oo xadii nasaay sunna sunna lagu nasaay sunna la nasaay sunnada lagu nasaay labadii naasik iyo mansuuqina halka daliilay iskula jiraan halka daliil ayay iskula jiraan marka waa sunno qubuuraha in la siyaartaa ijmaac ayuu ku soo naqliyey imaam nawwi raximahullah inay sunno tahay ragga laakiin dumarka sunno miyay u tahay mase uma ahan waa masala khilaafiya mas'ala khilaafiya weeye dumarka ma sunnay u tahay mase uma ahan sida sawaabkaana ayagana sunnay u tahay waa inay qubuuraha siyaartaan dumarku sidaasaa saxiix ah laakiin waa masale khilaafiya bayna ahli sunna a isku khilaafsan ahlu sunnaha gabalaale ma siyaaro karaan waa xaaraan qaarna waxay leeyiin waa karaahiyo ajar ka heli maayaan qaarna waxay leeyiin waa bannaantay waana siyaaro karaan raggayna la mid yihiin waana sida xagga adilada marka la fiiriyo sida xooga badan waa sidaas marka fawaa'idda laga helayana labadaas cilo axaadiista saxiixa sheegtana ka mid ah in aakhirada lagu soo xasuusto qofku aakhirada xasuusto inuu guurayo oo uu u diyagaroobo markaas mar hadduu qofku aakhirada xasuusto mawdka xasuusto dunuubta ku degdegima waa ka joogsane dunuubta u degdegima iyo macaasida waa ka jooga laakiin aakhirada qofku markuu halmaamo dunuubta waa u fududa inuu sameeyo waa u fududa idan marka waa in la booqdo dadka waxa weeyaan maanta saddex ay u qaybsan yihiinoo qolaha hadda ziyaarada ayagu cibaado qubuuraha iska caabudo oo marka siyaarahana ku magacaabo qoladaas waxa weyan hadda waa lumeen ayu dalaal dalaalkii ugu weynaayo lumeen qolana waxa weeyaan qubuuraha in la caabudoy arkeen carariday ka carareen ay weli la sii ordaayaanoo qabriba dib uma fiirin kuwaasuna sunnadii nabigay ka tageen sunadii nabiga ay ka tageen laakiin la mid maahan kuwaas mushrikiinta la mid maaha ilaa iyaga sunaa ka maqan fiiri weligiis hatuusan qofkaan qabrisiyaani ku gaaloobima fiiri xataa ku dambaabima ajar unbaa ka maqan fiiri laakiin hala cararin sunada laga tagaa laftirkeeda waay wax fiican maaha soo ma jeedin dariiqada dhexe ee xaqaa waxay tahay qubuuraha waa inaad siyaarato aadanna caabudin oodan toogin sida saxdaah xaqah waa sidaas ha caabudin siday u caabudaan qubuuriyiintu hana ka cararine siyaaro qubuuraha sidii nabi maxamed u siyaaro jiray sala allahu calayh wasalam sidaas weeye sidaas saxda marka siyaarta sharciga ah iyo siyaarta bidcadana waa inaad kala taqaan siyaarta sharciga waa midaas nabigu sheegay kow waa inaad u siyaaranaydo waa maxay inaad maydkan u ducaydo waa inaad u siyaaranaydo waa maxay inaad mawdka ku xasuusato waa inaad u siyaaranaydo inaad aakhirada ku xasuusato waa inaadan u safrin haddaad u safarto siyaar sharciya maaha oo halkee laga gartay inaan loo safri karin waxaa loo daliishaday xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tushaddu rixaal rarada looma xirxirto looma safro ilaa ilaa alaaati masaajid saddex masjid maahane qaabka loogu daliishana waxay tahay istinaha noocaana istina mufaraqaa la yidhaha maxaa y ila ilaa ilaa alaaati alaata waa mustana mustana nuhgiina lama sheegin waxaa la idhahdaa waa maxay istina mufaraq a la idhahdaa istinuhu hadduu mufaraq yahay istinuhu hadduu mufaraq yahay waxaa laga soo istanoodaa min a min acami lcaam shayga ugu caamsanaa lasoo qadara mustana minhu maxaa la leeyahay laa tushadu rixaal looma rarto alaabta looma xirxirto ilaa mawdicin meel min almawaadic meelaha ka mid ah ilaa ilaa alaaat masaajid maahan waana sida xaafid ibn xaji ibaarigu soo qadira saas sidaasuna u iraabay aan u iraabay in waxa weeyaan mustatna minhuga laga dhigo min acami lcaam shayga ugu caamsan oo la yidhaahdo waxa weeyaan laa tushadu rixaal looma rara karo ilaa mawdicin meel looma rara karo ilaa ilaa alaaati masaajid saddex masjid maahan saddex masjid maahan cumuumkaas in aan saddexdaas masaajid saddex masjid waxa weeyaan saddexdaa nabigu sheegay sala allahu calay wasalam oo ah masjid alxaraam waa midka kacbada ku dhex taallo wa masjidi haada masaajidka nabi maxamed sala allahu alay wasalam iyo wa masjid alaqsa xadiiska abi saciid alkhudriy bukhari muslim iskaga waafaqay masjid alaqsa weliba lafdiga muslim waxaa ku sugan isagoo nahyi ah tan waa nafyi laa tashuddu ha u raranino ha u safrina laakiin waxay yidhahdeen culammadu waxaaba sii xeel dheer nafyiga nafyigaa ku sii xeel dheer xagga nahyiga oo nafyigaas waa bimacnaa nahyi waana ka xeel dherya maxaa yeele maba dhici karto sharcan mana toosna wey nafyigu marka isagaaba ka xeel dheer nahyiga soo ma ashiyadoo n nahyina waaba soo aroora cumuumkaas meel inaan cibaado loogu safri karin adoo meeshaan ay kuugu suurtaabaydo inaadan meel kale ugu safri karin waxa weeyaan oo siyaaro iyo salaad iyo adan meel kale u aadaynna waa cumuumkay ka fahmeen saxaabadu laba saxaabiyaana soo qaadanayna laba saxaabi aan soo qaadanayna kan koobaad waxay tahay abi basra alkifaari abu hurayra uu la kulma abi hurayra uu la kulma isagoo ka yimid jabaluduur jabaluduurta soo booday meesha nabi muuse ilaahay kula hadlay abu hurayra oo ka soo socda uu la kulma markaasuu yidhi min ayna aqbalta halkaad ka timid markaasu aqbaltu min aduur jabalduur aan ka imi marka sallaytu fiihi halkaasaan kusoo tukaday ilaa nabi muuse ilahay kula hadlay oo meel mubaaraga soo ma jeedin masjidna maahana jabalduur hadda xadiidka inay soo gelaydu u fahmay waxa weeyaan abu basra alkifaari markaasuu wuxuu yidhi amaa inii low adragtuka haddaan ku soo gaari lahaa lam tadhab wallaadaan aadin ma aadaan aadin haddaan anugu kusoo gaari laha intaadaan aadin maxaa yeele inii samictu rasuul allahi sala allahu alay slam yaquulu laa tushaddu rixaalu ila ila talaat masaajid nabigoolahan maqlo almasjid alxaraam wamasjidi hada wamasjid alaqsa abu daawuud tayaalisi ayaa wariyey raqamka kun saddex boqol afartan iyo sideed axmed bin xamedna waa wariyey sanad saxiixa waxaa kale too ka mid a cabdullahi bin cumara sida u fahmay qazca a wuxuu yidhi aradtu lkhuruuja ilaa duur duur inaan u safraan doona jabal duur fasaaltu ibna cumar cabdullah ibn cumar aan weydiiyey faqala wuxu uhi amaa calimta oo miyaadan ogeyn ana nabiya sala allahu alay sl nabigu inuu yidhi laa tushaddu rixaalu ila ila alaat masaajid fiir xadiisku u daliishaday masjid alxaraam wa masjid nabiy sala allahu alay slam wa masjid alaqsa dac canka duur waar iska daa duur falaa taati ha aadin uu ku yidhi ha aadin uu yidhi azraqi ayaa akhbaaru maka ku wariyey biisnaadin saxiix marka sidaas cumuumkaaha saxaabadu u fahmeen shaaficiyada waa caddeeyaan kutubtooda gobol ka mid ah minhaajka sharxiisa oo ah waxa weya muqniga muqniga waa ku taalla juska koobaad oo waxa waya cibaadada aakhirka waa kan janaasada ugu dambayda waxaan rabaa janaasada meesha ugu dambayda uga hadla meeshaas uga hadla muqni muxtaajka waxa weeyaan janaasada meelaha ugu dambayda aakhirka uga hadlaa u leeya sunna maahan haddii loo safro siyaarada hadda adda colaadaa joojida iyo hadda dadka yaryar warkama hayaan awal sida loogu safri jiray waxa weeyaan labaatan gaari boqol gaari kun gaari camal aadaydi uburaha loo safri jiri waago alxamdulilah haddeer waxa weeyaan ilaahay weyna dad badan wax fahamsiin qaarna colaaddaa ka hortaagan colaadda allaha suuliyo oo nabad allah ku bed laakiin sunnada allaha noole dama rabno mid oo shirki lagu nooleeye marka qubuuraha in loo safro waxa weeyaan sunno ma ahan wey sunno ma ahan in qubuuraha loo safro ee sidaas adaa waa inaan qubuura loo safrin siyaarada marka sunnada waa saddex waa inaan loo safrin waa in aan waxa wey maydka loo duceeyey maqsadku yahay aakhiro lagu xasuusto maydka lagu xasuusto sidaasaa la rabaa siyaarada bidcadaana waa midaan sidaas ahayn waa midda loo safro waa midda qabriga la dawaafa waa midda carada laga soo qaadana waa midda nadarka laga soo gela waa midaas la soo caabuda waa midaas waxa weeyaan dalaalaadka badan midaas weeye midaas weeye midaasu siyaarta oo aan banaanayn weye midda aan banaanayn weye وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم لعن وحو لعنبي زائرات القبور دمرك قبورها سيارتا نبغى لعنبي أخرجه الترمذي أسوى ساري وصححه ابن حبان صحيح يلي وعن أبي سعيد الخدري أبي سعيد الخدري وحلوه رضي الله عنه أن أنت أنك قد من مركة حديث كاس وأبو هريرة ترمذي ابن حبان أيا وريين لكن لبلا فيها القوري laba lafdiga lagu wariyey lafdiga waxa weeyaan tirmidi uu wariyey waxay tahay lacana rasuululahi sala allahu calayh wasalam lacana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam lacana zawaaraat alqubuur zawaar zawaaraat waa jamcu zawaar zawaarna waa amhilatu mubaalaqa amhilatu mubaalaqana waxay tustaa wax badan in ficilka la sameeyo macnuhu wuxuu noqonaa ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam lacana wuxuu lacnaday zawaaraat alqubuur dumarka siyaarada badan quburaha oo ku laalaabta waqtigii waxa weeyaan qoreeto nabadgelyada waxa weeyaan siyaaradii dhici jirtay wey maantuna waxaad arkayda waxa weeyaan maanta waxay usii raran tahay biyooley maanta sheekh nuur xuseen usii raran tahay hooyooyin waxaaba jiray shaqo kaleba aan lahayn siyaartaas un waxawayan annaga waxayna ahluqubuur aan iska nahay kuleeyihin haddaad weydiida dadkaas qubura la noolkaa aan iska nahay markaas afar iyo labaatan baskaasay sii saaran yihiin oo kasii xadraynayaan markay timaado haddana waxa tiin biyooleyaa dhow markay timaado lala sheekh sheekh ooya ayaa dhiman markay timaado lala sheekh murjaana la gaaray markay timaado waa sheekh muxiyidiin celi markay timaado waa kada markay timaado waa kee saasay ku nool marka marna ayadii aruuree siyaaraday aruuree marna waa sii socota kuwaas weeye marka amaa inay gabadhu marmar siyaarato inay marmar siyaarato waa banaanta waa banaanta waxaana u daliil ah inay bannaan tahay o kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuur fazuuruuha amarkaas nabiga rag iyo dumar khitaabkaas waa soo wadagelayaan maxaa yeelay cillada lagu cileeyey cilladaas ragga iyo dumarka waa u sinan yihin cillada lagu cileeyey oo ah fa inahaa tudakiru aakhira iyo fa inahaa tudakiru lmowt labada cillada raggu siday ugu baahan yihiin ayay waxa weye dumarkuna ugu baahan yihin o xadiidka caamka waa o labo waxaa kasii cadaan badan xadiidka saxiixulmuslimka min xadiidi caaisha caaisha waxay tidhi rasuulkan waxaan ku idhi maxaan idhahdaa kayfa aquulu lahum yaa rasuul allah maxaan ku idhahdaa qubuuraha rasuulka allow haddaysan u banaanayn nabiga wuxuu dhihi lahaa adiga kuma banaan xad u dooni xad u dheheeba maba tegi kartid adigu ma dhihine nabigu wuxuu ku yidhi quulii dheh u yidhi firayadii u laqina quulii dheh السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ساس بالدعاء وحتى هذا السلام نبتجريو على أهل الديار ذاتك ميلها ندقن كركو ذهات وضدت قبورها كتير من المؤمنين رقا مؤمنين طاعة والمسلمين رقا مسلمين طاعة ويرح قبها مؤمنات كا قبها مسلمات كا ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين dadka hor marayoo dhinto qabuuraha ku jira allah u naxariisto dadkeena damboo soo dhimanayana allah noo naxariisto wa inaa insha allahu bikum laxiqna annaguna idinka daba imaanayn nabiga u laqinay haddaysan u banaanayn ha aadinu dhila waxaa kaloo u daliil ah xadiidka bukhaariiyo muslim wariye min xadiid anas nabigaada soo maray gabar qabri ag taagan qabri ag taagan oo booyeyda nabigu wuxuu uhi ittaqi llaha wasbirii ilaahay ka baqo sabr fiiri booyintu waa munkar oo in la qaylo kor loo booriya ula jeeda ilinta maaha qayladaa munkara qabriga hadday ag istaagtaa oo ay siyaarataa hadday munkar ahaa laheed laba shayaa nabigu ka reebi lahaa wuxuu dhihi lahaa ka agka qabriga kuma banaana inaad siyaarateen hana booyin waa xaaraan booyintuy laakiin nabigu wuxuu ka reebay oo kaliya booyintii idan waxay ku tusaydaa marka labada arrimood ay samaynayda midaa banaaneed inay qabriga ag istaagtoo siyaarataa waa banaaneed booyintii qayladuna xaaraanay aheyd tii xaaraantahaydoo ka reebay hadday munkar ahaleed inay qabri ag istaagto nabigu kama aamusin taasuna waa daliil kaleeto cad bukhaari muslim ku yaalla waxaa ka sii cadaan badan oo aada u sii xoojinaa caaisha binti abibakari sidiiqa soo booqatoo soo siyaaratay qabrigii walaalkeed cabdiraxmaan ibnu abibakari sidiiq ayay soo booqatay ibnu abi murayka ayaa wuxuu yidhi anaa weydiiyey waxaan idhi halkaad ka timid markaasay tihi min qabri cabdiraxmaan min qabri akhi cabdiraxmaan ibnu abi bakr markaasaan ku iriiru yidhi faqultu lahaa alaysa kaana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam nahaa can ziyaarati lqubur oo nabiga miyaan reebin maxaad u doonta siyaara quburaha in la siyaarto qaala waxay tihi nacam haa waa reebay kaana naha nabigu waa reebay uma amara kadib waa amray biziyaaratiha in la siyaarto xaakima wariyey maxay tusaydaa caaisha fahamkeeda inay u fahamtay markii hore la reebana rag iyo dumar inay sinaayeen markii dambe nabigu amra rag iyo dumarka inay sinayiin saasay u daliishatay fahamka saxaabigan waa waxa weeyaan axaadiista iyagaa ugu fahmi og dadka hal daliil oo sariixana ma jiron xadiidkaas ahayn xadiidkaana laba lafdiyuu leeyahay lacana waxa weeyaan zaa'iraat اlqubuur waa lafdi lafdigaas waa laisku haystaa sugnaanshadiisa lafdiga tirmidiya saxiixa waxa weya zawaraat اlqubur zawaraat اlqubur laakiin ragga diidaya iyagu meelo luqluq ay ka bixiyaan oo zawaar waxay yidhahdeen waa jamcu zuwaar zada horaa la godaa yidhahd oo zuwaar waa jamcu waxa weeyaan waxay yidhahdeen zuwaar waa jamcu zuwar markaa zu zuwar weeyaan oo waa jamac lasii jamciyey ee amhilatu mubaalaqa ma ahanay le zuwaar marka zaadaa la godaa waxa weeyaan marka waa jamcu zuwaar zuwaaraat waa jamcu zuwaar zuwaarna waa jamcu zaa'ira laakiin hadda zaaire in zuwaar lagu keeno lama hayo waa sanac yidhahdaan taasay uga sii bixeen haddana waa sanac marka waa luqluq inay caddahay soo maaha luqluq inay waxaa zu zu zawaarkii zaaidiyay godeyna waxay yidhahdaan waa zuwaaraat zuwaaraat marka halkaa laga keenay waxaa laga keenay yidhahdaan zuwaar oo jamac isaga laftigiisu aha lasii jamciyey zuwaar halkaa laga keenay zaaira markaas oo miyaa lagu jamciya markaas may waa sanac marka inay luqluq tahay waa cadda marka zawaaraat waxaa lagu jamcinaa nabigu waxa uu lacnaday waa dumarka siyaarta badan oo u wareega badan hal xuquuqdii caruurtooda dayacme xuquuqdii dumarkooda dayacma waxa weeyaan mideeda kaleeto badanaa mar kasta maxram lama socdo dumarkay siyaarada aadi jirin maxram maba lahaa jirinba marka dambena inay qubuuraha tuugaan waa qalbi jilicsina ka imaanaysa u dul wareegayaan calaa kulli xaal kuwa wareega badan waa kuwaas kuwa waxa weeyaan la nacraday kuwa kalena waa u banaan tahay sidaas wey sida raajixa waana sida afarka waxa weeyaan xanafiyada iyo maalikiyada iyo ay mareen waana riwaayad imaamu axmed ibn xambal riwaayatiisa wey riwaayatiisa wey culimada gobol waxa weeyaan waa karaahiya yidhahdaan waa karaahiya qaaraa mareen waa karaahiya oo waxay waxa weeyaan laakiin xaaraan ma aha waana sida madhabka imaam axmed ah waa sida agarka shaaficiyada waa sida qaar ka mid a xanafiyada waa karaahiya qaar waa xaaraan maray waa jirta riwaayada imaam axmed iyo shaaficiyada gobol ka mida gobol xanafiyada ka mida waana sida uu doortay shekhulislam ibnu taymiya iyo tilmiidkiisa ibnulqayim imaam nawowi sheekh maxamed ibn cabdilwahaab iyo jamaaco kale waa xaaraanay mareen ayagu kuwaas laakiin adilada marka la fiiriyo insan xaaraamahayna xoog badan wallahu subxaanaه wa taعala aclam slى اllah وsلم وbaarك lى nabiyina mxamed